dadka soomaaliyeed ayaa ah kuwa isugu jira beeraley iyo xoolodhaqato kuwaas oo ay ku tiirsan tahay noloshooda waxaa jira iskaashatooyin badan oo ay ku mideysan yihiin beeraleyda soomaaliyeed kuwaas oo ka shaqeeya horumarinta beeraha meelo badan oo dalka ka mid ah waxaa ku nool beeraley kuwaas oo u baahan in laga garab qabto islamarkaana laga caabiyo waxyaabaha muhiimka u ah oo ay ka mid tahay abuurka iyo agabyo kale madaxa iskaashatada beeraleyda soomaaliyeed maxamed abiikir ayaa wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya ugu baaqay in ay garab istaagaan beeraleyda soomaaliyeed si loo helo cunto ku filan shacabka soomaaliyeed waxaa la la-yahay hal qofoo isku daya in nyaanyadaas la warshadeeyo iyo maxaa la yidhahda cambaha iyo wax lamid ah marka waxaan soo jeeda lahaan in waxqabadka wasaaradda ee hadda bilaawda ay sii wado iskaashatana la ogaado inaysan ahayn howl hadda bilaawatay iskaashatada kun sagaal boqol konton iyo saddexdii iskaashatada ugu horeysa ee janaal laga asaasay waaad cooperative agricol oo janaal laga asaasay ilaa hadday socotaa iskaashata marka waxaan rabnaa maadaama waqtiga aada u kooban yahay shirar badanna aan ka hadli doono waxaan rabnaa in iskaashatada si gaar ah wasaaradda ee garab u siiso cunto ku filan waxaa lagu gaari karaa iskaashato hadalkan guddoomiyaha iskaashatada soomaaliyeed ayaa kusoo aadaya xili beeraleyda soomaaliyeed ay u baahan yihiin garab istaag lagana caabiyo agabyada muhiimka u ah dadka beeraleyda ah